madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta khudbadda ka jeediyey baarlamaanka soomaaliya khudbaddaasi oo uu kaga hadlay xaaladda amniga oo ay ku jirto qaraxii lala beegsaday diyaaradda daalo waxaana sidoo kale uu madaxweynuhu ka hadlay xaaladda siyaasadda iyo doorashada ka qor la qorsheynayo in ay sanadkan ka dhacdo waddanka warbixintan waxaa magaalada muqdisho goor dhoweyd ka soo diray wariyaha v o a jacfar kuukay kulan aan caadi ahayn ayuu madaxweynuhu ku hortegay baarlamaanka soomaaliya isagoo kala hadlay arrimo fara badan oo ay ugu muhiimsanayeen dhinacyada siyaasadda ammaanka iyo dhaqaalaha waxa uu hadalkiisa ku bilaabay warcelin uu ka bixiyey hadallo muddooyinkan soo baxayay oo dhaliilo loogu jeedinayay madasha wadatashiga qaran ee go'aanka ka gaartay hanaanka doorashada sanadkan isagoo xusay in qaybaha kala duwan ee soomaalidu ay ku midaysnaayeen oo dad boqol ruux ka badan oo soomaali wada ah ay maamulayeen magaalooyinkaas waxaa maamulaya oo gacanta ku hayan ka shaqeyna in ka badan boqol qof si laba qofaa tarabmay ku gaartay iyo luuqaana lagu soo shouray iyo aan loo dhihin in ka badan boqol qof ayaa isugu jira oo isugu jirta baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidkaha iyo intoo kale isugu jirta ayaa maamulaysay muxuu ahaaday madashaas wadatashiga qaran ee la hayo madaxweynaha ayaa caddeeyey in natiijada madasha ka soo baxday la horkeeni doono baarlamaanka soomaaliya islamarkaana ay cod u qaadi doonaan isagoo ku taliyey in waajibaadkooda arrintaasi ku aadan ay gutaan haddii kale dad aan soomaali ahayn ay talada yeelan doonaan baarlamaanka mas-uuliyaddiisa inuu aad iyo aad u taxliiliyo aan caatifado emotions qofkaan hebelaa aan muxuu ahay anaan aniga is arki karin hebelaan la dirsanaa hebelaan jecelahay inaanay noqonin dalka soomaaliya inaan jeclaan ogow xildhibaan go-aan kastoo aad gaartahay ama dalka soomaaliyaad uga hiilinay ama dalka soomaaliyaad uga hiilinay cid gaara uma hiilin kartid waxba uma qaban kartid shaksi gaarana waxba uma qaban kartid waxaad wax u qaban kartaa keliya qaranka soomaaliya qaranka soomaaliyeedaad u hiilinay wixiisii wanaagsanay iyo wixii suurtagalahay wuxuu hore ugu soconahayaan kenya ama ugu waa ka hiilinay lugaadka barriga soco wayna lugaasaa laga wadaa tasho waayna loo taliyo kuwa aan laga waxay aad iyo aad ayaan inaan ka xishooda ma rabo inaan ku faana raba aad iyo aad ayaan wakti badan iyo juhdi badan iyo dagaal badan ugu galay aniga ka madaxweyne ahaan talada soomaaliya inay soomaalidu yeelato xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in geedisocodka siyaasadda dalku ay meel wanaagsan marayso inkastoo uu qiray in halkii lagu wajahnaa aanan weli la gaarin isagoo xusay inaan soomaaliya xilligan la barbar dhigi karin waddamo boqolaal sano dowlad soo ahaa oo aan marnaba burburin madaxweynuhu waxa uu aad ugu dheeraaday ka hadalka xaaladda ammaan ee dalka kasoko weerarada muqdisho iyo nawaaxigeeda ka dhacana waxa uu sheegay in intaa ka badan ay ciidamada ammaanku ka hortagaan waxa uu xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladdaba kaga digay inay siyaasadayaan ammaanka islamarkaana ay ka daba tagaan oo ay isku dayaan in xabsiga laga soo furto xubnaha lagu eedeeyo inay al-shabaab ka mid yihiin ilaa inta baaritaanka lagu hayo uu meel ka cuskanayo dadka xiran ee la daba kacayo in aan joojino madaxda dowladda hadalna wasiir wasiir ku-xigeen wasiir dooli xildhibaan madaxtooyada dad ka socda cidday doonta la ahaato nabaddoon dadka acyaanta ee magaca mujtamaca dhexdiisa ku leh oo markay meel yimaadeen laga xishoonayo la ixtiraamayo ixtiraamkaas loo hayo awgeed inaanay sabab u noqonin muxuuhamiy waanan haddii loo bahdana guddiyada baarlamaanka ama baarlamaanka hay-adaha amniga waa amrayna inay la wadaagaan dad badanoo shabaab ah la soo qabtay oo la sii daayay oo inta dambi kala gala waxay leehdana mar kale la soo qabtay markii hore la soo qabanayana damaanad anaa maxaan ku raadaaye de anaa garanaya kan shabaab ma ah run waxaa ah shabaab ma naqaano aniga shabaab ma aqaano waxaan aaminsana adinkana ma taqaanin wiilkaadaa noqon karo walaalkaahaa noqon karo gabadhaadaa noqon karto virus cudur waayo horgab gudaaga cidda doona ku dhici karaa waa cudur waayo dadka waa ku dhici karaa ka dadka ugu jecesha ku dhici karaa wacyigeena amniga oo hoos oo hooseeya awgeed wax badana looga ba-oohay waxa uu soo hadal qaaday weerarkii bartamihii toddobaadkii tegey lagu bartilmaameedsaday diyaarad muqdisho ka duushay oo jabuuti ku wajahnayd isagoo sheegay in tuhun weyn oo dhinaca fududaynta ahi ay qabaan dhowaana ay baaritaan ay ku jiraan midhihiisa soo bandhigi doonaan maalinteedaala soo bandhigi doonaa tuhmo aad iyo aad u ballaaran wixii maalinka caarboonka ka dhacay waxaan rabaa inaan idin sheego wax kasta oo caarboon casri ah uu leeyahay oo amniga lagu sugo ayuu caarboonkeedan leeyahay runweyga diyaaradda markay ordayso ay ka socdaysa ama soo gelayso ilaa tir maanta aargoorka qofku markuu soo galayo waa loo jeedaa waanaad koorgamaysan tahay laakiin technologigii qalabkii wuxuu u qaban lahaa waa qabtay dadka bini aadamka waxay qaban lahaa yaa qabanayo xildhibaanada ayuu si gaara uga codsaday inay u hoggaansamaan hababka iyo askarta ammaanka khaasatan kuwa garoonka diyuuradaha isagoo ku wargeliyey in meelahaasi ay dadka oo idili ku siman yihiin oo aanu xildhibaan wasiir iyo jenaraalba lahayn tixgelin ka beddelan midda dadka caadigaa meel amnigeedan sugaa markaan tagno inaan annaga iska bilaawna wax sii saxda meel iskariida dhexmaraa haddaan tago kow inaan annaga aniga suulka iyo kabaha iyo telefoonka iyo aan isaga rigageegaan waadahayn halla marsiyo dhexmaro dhiiq dhiiq dhiiq ku noqo haye inta waxay qaldiin bixi ku noqo laakiin haddee iskariinka inta yaalo oo wasiirku dhinac maro oo wasiirku-xigeenku dhinac maro oo wasiirdarada dhinac maro xildhibaanku dhinac maro oo sarkaalka janarku oo dhinac maro oo kale yaada celinaa maxaa ku qancinaa ninkaan ama gabadhaan meesha taagan dadka inay si imaano walba dadka celiso qofka lagu yaqaano kula socdana sidaasaa la geena waa la marina waxaa inaan annaga misaali noqono oo mujtamacu nagu daysano waa sida keliya waxaan aad iyo aad u codsana xukuumaddana si cad ayaan ugu sheegay baarlamaanka ilaha shacabka qiimaha shacabkana waxaan ka codsana dad nagu daysano noqda markay timaado amniga aadaboorkaa tagtay teleefonkaaga suulkaaga tagtaada iskriinka tegi madaxweynuhu waxa uu sheegay in si isku mid ay ula xisaabtami doonaan dhammaan ragga iyo dumarka ka mas-uulka ah amaba ka shaqeeya nabadgelyada garoonka aadan cabeem wiilashi iyo gabdhihii meesha joogay ma loo cudur daarayo kii negligence ku garayna waa negligence kii wax ka ogaayna waa wuxuu ka ogaa dembile labaduba dembile waa dembigooda ha kala bata hadduu doono qofkii meesha la fadhisay mas-uulka looga dhigay dowladdu ay mishaar ku siiso ilaalinaya ee ka gaariyey haddawna shaqo kulan wax meesha ka jira xataa iskriinka oo alaad marayso wil gabadha ama wiilkii ilaalinaya hadduu xagga inta sida haa walow muxuu ahay dacaasho ma aragti maalindood meesha tacsidiiba ka qayb gashay xagga usii joogta oo bankii meesha maro asaaka mas-uula waxaa kale uu madaxweyne xasan sheekh ka warbixiyey xaaladda dhallinyarada soomaaliyeed ay ku jiraan kuwaasoo uu u qeybiyey qaar qoryo sharciyaysan iyo kuwa aan sharciyaysnaynba sita oo noloshooda ku maareeya iyo kuwa dalka isaga cararay iyo qayb shaqala'aanta iyo dhibaatooyinka kale ee dalka ka jirta u dulqaadatay oo weli adkaysi muujinaysa waana tirada ugu yar sida uu madaxweynuhu carabka ku dhuftay kulankan uu xasan sheekh khudbadda ka jeediyey ayaa ahaa mid aan ka mid ahayn fadhiyada caadiga ah ee baarlamanka isaga ayaana guddoonka ka dalbaday in maanta loo goleeyo si uu mudanayaasha ula hadlo jacfar kuukaay v o a muqdisho